waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba waa isniin bisha luuliyana ay tahay soddon iyo kow sannadka labada kun iyo labaatan iyo saddexda magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mid a warbixin cusub oo lagu eegaya dibudhaca ama daahidda araajida fiisooyinka waalidiinta oo la dhaliilay iyadoo nidaamka hadda jira lagu tilmaamay inuu yahay mid cillad weyni haysato qiimayntii ugu horraysay ee xaalufinta geedaha ee dalkan australia oo iyadana la sii daayay maanta warbixin cusub oo lagu eegayo daahitaanka in ka badan boqol iyo soddon iyo toddoba kun oo araaji fiisooyin waalid ah ayaa ku tilmaantay nidaamka mid aad u ciladaysan warbixintan oo ay howlgelisay hay-adda samafalka ee scanland foundation ayaa lagu ogaaday in sugitaanka soddon sano ilaa konton sano macnaheedu yahay inay u badan tahay in dadkaasi badan ee araajida xaraystay aysan weligood ku guulaysan doonin inay dalkan u soo guuraan oo fursaddaasi ay tahay mid aanba jirin ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa meesha ka saaray inuu doorasho wakhtigeedii kasoo hordhacda ku dhawaaqi doono haddii ay dowladdu ku guuldaraysato inay hesho taageerada ay uga baahan tahay ansixinta siyaasadda guryaha ee muhiimka u ah labada aqal ee baarlamaanka ayaa kale fadhigoodii dib uu u bilaabanayaa maanta oo bishu tahay kow iyo soddonka luuliyo kadib shan toddobaad oo ay fasax ku maqnaayeen qiimayntii qaran ee ugu horreysay oo lagu sameeyo xaalufinta dhirta ee dhammaan gobollada dalka ayaa maanta la sii daayey buundooyin la kala siinayo gobollada kala duwan ee dalka ayaa waxaa soo saartay hay-adda world wide fund for nature faraceeda dalkan australia waxaana lagu qiimeeyey gobollada hogaaminaya marka ay noqoto qaabka loo difaaco ama dib loogu beero geedaha iyo gobollada aan weli horumar ballaaran arrintaasi ka samayn senatarka madaxa bannaan ee la yidhaahdo david pocock ayaa hindisa sharciyeed cusub horkeeni doona baarlamaanka dalkan australia berito bishu ay kow tahay hindisahan ayaa haddii la ansixiyo waxaa siyaasiyiintu ay ku khasbaysaa inay ka fakeraan waxyeelada cimiladu ku yeelan karto dadka dhallinyarada ah hindiso sharciyeedkan ayaa looga dan leeyahay in la sharciyeeyo in mas-uuliyad daryeela la saaro diiraddana lagu saaro mabda ah in dowladdu ka fakerto caafimaadka iyo badqabka caruurta iyo jiilasoo soo socda mar kasta oo ay go-aan gaarayaan haweenka midab kale ama aan caddaanka ahayn ayaa dibadbaxyo ku maray waddooyinka dalka brazil iyadoo dibadbaxyadan sanadkan loogu magacdaray socodka haweenka madow dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay cobacabana iyagoo ku baaqaya in dowladdu ay kordhiso taageerada wax looga qabanayo cunsuriyadda iyo takoorka lagu hayo haweenka madmadow ee dalka brazil dibadbaxyada noocan oo kale ayaa dhacayay sagaalkii sano ee lasoo dhaafay ugu yaraan afartan iyo afar qof ayaa ku dhintay in ka badan laba boqolna waa ay ku dhaawacmeen weerar bambaano ah oo lagu qaaday dibadbax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeedka dalka bakistan qaraxa ayaa ka dhacay goob ay isugu soo baxeen xisbiga muxaafidka ah ee la yidhaahdo jameya uluma islaam oo ah mid lagu yaqaanay siyaasado islaamiyiina oo xag jir ah qaraxan ayaa ka dhacay bajuar oo ku taala xadka bakistan ay la leedahay dalka afghanistan saadaasha hawada berito oo talaada magaalada melbourne inta badan waa cadceed iyo shan iyo toban digrii halka sydney ay tahay cadceed iyo sagaal iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom cu xariijin soomaali